shalay iyo maanta waxaa nagu socda dagaalo oo nimanka nabadiidka ahaa ay kabaarihii roobka markaas dhacay in la abuurta rabay ay xabadaynayaan shalay shacabay soo dhaawaceen ciidamada ku baxeen kulliibo jab yeelay la kulmeen marka waxaan la yaabanahay dawladda dhexe gobolka shabeellada hoose maalintii ay doorashada madaxweynaha jirtay masaajidyada dugsiyada qur-aanka meel kasta waxaa faatax loo maraayey in nin soomaaliya u danqada dawladnimadana rabaa in ilaahay as la kulmiyo aadna waxay u taageersanaayeen madaxweyne farmaajo wata taageeradii kadib farmaajo waxaan u maleeyaa wixii laga sugayey oo shacabka shabeellada hoose iyo soomaaliya oo dhan ay ka sugaysay horta kama muuqdo taasna waxay keentay fahmi jab shacbe anaga shabaab waa is naqaanaa luuq walba luuqay jiraan inaan naqaanaa laakiin waxaan leenahay dhaqaale iyo ay allaanaha ii taakureen marka madaxweynaha waxaan ka rabnaa inaas gobolkan yimaado aniga hadda mas-uul dawladeedaan ahay waxaan dhex taaganahay degmada marka ayaan joogaa weligay kama tegin shacabka dhibaatada kii dhaawacma kii baahan kii dagaalamayo maalin kastaan dhex taaganahay xoolaha tacaali waa arkaynaa marka farmaajo waxaan leeyahay ha yimaado asaga shacabka ha u yimaado ha u khudbeeyo niid ha u dejiyo wixii oo dardaaranaan ha siiyo tan kale lamaadni intaas taakuraan iyo ciidan dawladeed aan kelaynin annaga waxaa nala go-an shacabka ciidamada militariga inta joogtaba inay difaacaan